أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihim shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan kooxda suufiyada iyo waxyaabaha ay ku khilaafeen diinta fadlan kusoo dhowaada fadhigii shanaad waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat doctor الshaykh cuthmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala
waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku inxiraafeen suufiyadu oo caqiidada ku saabsan in ay xaggii ta'wiilka sifaadka alle ay ku raaceen mubtadicada qaarkood oo kullaabiyadii iyo ashcariyadii muta'akhirka ahayd weliba dambaysay ee dariiqadii muctasilada shabbahday ee raasi u asaasay ay macnaha ka diin dhigteen oo la inkiraayo culuw ullahi calaa khalqihi alle inuu khalqigiisa uu ka sarreeyo iyo istiwaa'uhu calaa carshihi oo inuu carshigiisii macnaha uu ka sarreeyo la inkiraayo hadalkii alle oo kalaamkiisii ah sifadaas lafteeda dariiqadii muctasilada qayb laga qaatay oo la leeyahay alfaadan aan maqlayno iyo xuruuftaani waa makhluuq waxa la sugaana ay tahay wax kalaam nafsi ah oo aanay maaragtay daliil u haysanin waa saddex mas'alo waaweyn oo ay salafka ay ku khilaafeen oo culuwigii iyo istiwaha iyo masaladii kalaamka iyo sifaad kaleo fara badan oo ay maaragtay diidan yihiin oo ay ka mid tahay raxmadii alleh intaasoo jeer maaragtay qur-aanka kusoo noqnoqonaysa oo axaadiisda rasuulka sal ly slam ku cad waa ay ta'wiilinayaan maxabadii sidoo kale waa ay ta'wiilinayaan sifaadka ay ta'wiiliyaan xisaab ma laha oo sideedaba toddoba sifo un baan sugnaa ay yidhaahdaano uu caqligu una tusinayo inaan maaragtay aan sugno marka yacni jahmiyadii yay maaragtay wax badan ku raaceen ashcariyadu masalan muta'akhirada ah waa jahmiye khaalis ah lama dhihi karo laakiin tajahumkii qaybo waaweyn bay ka qaateen furuucda tajahumkuna macnaha laamihii tajahumkuna mararka qaarkood waxaa dhici karta inay ka liitaan madhabkii khawaarijta oo dadku siday u fududaysanayaan arrintaasi ma aha sababtoo ah wax alla uu isu sugay oo nusuus maaragtay mutawaatira ay ku soo aroortay qof maaragtay diidan oo ka soo horjeeda hawshaasi howl sahlan maa waa maaragtay bidca aada u foolxun oo aada u weyn waa marka alla maaragtay wuxuu leeyay wahuwa alcaliyu alcadiim waa kii sarreeyey oo asmaadii alley ka mid tahay oo weyn yakhaafuuna rabbahum min fawqihim yo alla uu leeyahy malaa'igta isagoo ka hadlaaya rabbigood bay ka baqaan xaal uu maaragtay ayaga ka sarreeyo uma istawaa cala alcarshi yuu alla uu leeyahay oo istiwaa cala alcarshi toddoba maaragtay aayadood baa lagu sheegay midna waa alraxmaanu cala alcarshi istawaa kuwa kalena istawaa cala alcarshi waa marka arrimahaas marka arrimo sahlan maaha oo waxyaabihii waaweynaa oo asaaska diinka qayb ka ahaa oo maaragtay lagu tuntay marka iyagoo tasawuf iyo zuhdi sheeganayo oo leh asalkeena inagu waa suluug iyo wax noocaas oo kalea iyo haddana caqaa'idaas baatilka qaarkood ay qabaan waana maaragtay bidcooyin waaweyn oo haliid ah wa oo ay waajib tahay in laga toobad keeno oo nusuustii alle iyo axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalama sida ay tahay loo sugo oo aan iska dhaafno maradkan tactiilka in wax la tactiiliyo oo aan sifaadka la sugin waa jirro aada u weyn in laga fogaado oo alla maaragtay laga baqo marka calaa kulli xaal masaa-isha caqiidada ay ku khilaafeen nimankaanu oo ay xaqii uga leexdeen suufiyadu waa ay fara badan yihiin Ee, waxaana ka mid ah mas'alada qubuurtan matalan la dhisaayo oo kale oo lagu ictikaafayo oo maaragtay iyada agteeda la leeyahay allaan baryay allaan baryaynaa amase mararka qaarkood qubuurtii lafteeda oo la baryaayo taas waa hadda kahor waan soo sheegnay waa quluwigii maaragtay awliyada ay ku samaynayeen iyo ambiyada iyo marka qubuurtaasna inxiraaf fara badan ayay maaragtay ku sameeyeen walacana allahu alyahuuda waalnasaara ittakhaduu qubuur anbiyaa'ihim masaajid yaa rasuulku yidhi sala allahu alay slam yani yahuud iyo nasaaro allah lacnado qubuurtii ambiyadooday waxay ka dhigteen masaajid marka in qabrigii masjid laga dul dhiso ama masjidkii isagoo jira qabri maaragtay lasoo dhex gelsho labaduba waa munkar cadiima shareicadeenna midkii horreeyaana xaq leh hadduu masjidku horreeyey waa in qabrigii maaragtay laga saaraa meesha haddii qabrigu uu horreeyana waa in masjidkii meesha laga saaraa isma galaan rasuulkuna sala allahu alay wasalama wuxuu caliy bn abi taalib uu faray sidii xadiidkii muslim ku jirtay in aanu ka tegin wax maaragtay suurad la sameeyey oo timthaal ah ilaa waa uu baabi'iyaa qabri kor loo qaadana waa inuu maaragtay dhulka la simaa sawir la weyneynaya isaguna sidoo kale inaanu ka tegin ilaa inuu maaragtay baabi'iya moogiye taasuu la diray rasulka sal slam cali bn abi taalib markaasaa cali waktigiisiina uu abulhayaaj alasadi uu yidhi wixii rasuulka sal slm ila diray mi aanan kula diraynin markaasuu saas maarata ula diray marka ma aha qubuur dhisan in maaragtay muslimiinta dhexdooda ay ku baaqi noqdaan ma aha waa wax shareecada aada uga soo horjeeda waana wax lagu fitnoobaayo oo waddan iyo suwaac iyo yaquuth iyo yacuuq iyo nasr inay maaragtay rag wanaagsan ahaayeen yaa saxiix bukhaari ku jirto ibnu cabaas saasuu maaragtay uu sheegaya marka marka hore lama caabudin laakiin markii dambe markii cilmiga uu maaragtay baaba'ay yaa la caabuday nimankii marka hore laakiin waxaa la yidhi aan sawirna uun keliya si aan bal u xasuusanno cibaadadoodiidu wanaagsanayd iyo yaa lagu marmarsiyooda kadibna dee shaytaana meesha joogi eh inay caabudaan buu u qurxiyey markaasay caabudeen markaasaa asnaam loo sameeyey alaa kulli xaal marka qubuurtan fitnadeeduna waa fitna aada u weyn saa darteed baa maaragtay dadka noocaas oo kale ah oo qubuurta ku fitnaysan lagu magacaabaa qubuuriyiin ama la yidhaha ama maqaabiriyiin la yidhaahdaa waana un tasawufkaas bay ayaguna u nisbe sheegtaan intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online